halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan waa maalin isniin ah oo bishu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka februari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad kusoo dhawaataan idaacadda maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed xaashi qodobadaan kusoo qaadan doono idaacadda waxaa ka mid ah xoolo dhaqata beeraley ku nool gobolka shabeellaha dhexe oo ka faa'iidaysanaya calafka xoolaha oo la shiidayo oo xoolahooda la siinaya waqtigan lagu jiro xilliga jiilaalka sida gargaar cunno uu wax uga bedeli karo qoysas ku barakacay sool oo dhowr bilood aan caawimaad helin ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda odayaasha iyo waxgaradka deegaana ka tirsan gobolka sanaag oo soo saaray xeerar lagu ilaalinaya dhirta iyo deegaanka ayaad sidoo kale maqli doontaan waxyaabaha kale aan idaacadda maanta kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah xubintii qiimaha xoolaha oo aanu maanta ku eegi doono wararkii u dambeeyey ee xoolaha la kala siisanayo sayladda magaalada guruceel barnaamijka dalandool ayaad sidoo kale maqli doontaan qeybtii saddex iyo tobnaad ee rubaayadii taxanaha ahayd ee amal ee ku saabsan bidqabka iyo daryeelka caruurta soomaaliyeed ayaa barnaamijka qeybka ah sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan codadka dhegaystayaasha nala soo xiriiray laakiin dhegaystayaal intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warka idaacadda waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed mukhtaar
qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga ee dalka venezuela ay korortay oo ay gaartay in ka badan saddex dhibic afar milyan bishan keliya dadkan oo intooda badan ay yihiin haween iyo caruur ayaa ka qaxay qalalaasaha siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee ka taagan dalkooda waxay badankooda galeen dalalka dariska ah sida colombiya labada hay-adood ee hay-adaha qaxootiga ee qaramada midoobey u n h c r iyo tan socdaalka i o m waxay sheegeen in maalin kasta ay venezuela ka tagaan dad gaaraya shan kun oo qof xaalad adag oo bini-aadamnimo ayaa ka taagan dalka iyadoo madaxweynaha venezuela nicolas maduro uu diiday in gargaar bini-aadantinimo maraykanka ka yimid uu dalkiisa soo galo qalalaasaha ayaa la xiriira doorashooyinka madaxtinimo ee lagu murmay cara ayaa ka dhalatay burburinaya ciidamada dowladda etoobiya ay ku burburiyeen guryo dad rayid ah ay deganaayeen gobolka oromiya ee ku yaala bannaanka magaalada caasimadda ee adis ababa dowladda ayaa sheegtay inay dooneyso inay dhulkan ka dhigto ilaa dowladda ayaa sheegtay inay dooneyso inay dhulka dhigto ilaa iyo labiiyo toban kun oo guri oo ay sheegtay in si sharci darro ah loo dhisay dhul ay dowladdu leedahay dadka guryaha la burburinaya degana ayaa muujinaya walwal ay ka qabaan arrintan waxayna sheegeen inay qalad tahay in guryahooda la burburiyo iyagoo xusay inay dowladdu siinayaan canshuur la xiriirta dhulka ay deganaayeen magdes melow oo ka mid ah dadka guryahooda la burburiyey ayaa ka walaacsan waxa uu samayn doono isagoo isweydiinaya halka uu geyn doono qoyskiisa oo ka kooban afar qof
waa hagaag dhegeystayaal waxaad nagala socotaan radio ergo idaacadda arrimaha bini-aadanimada oo aad ka maqli kartaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mida f m yada iyo barta aanu internet ku leenahay ee radio ergo dot o r g sidoo kale warbixinada iyo akhbaartanada waxaad kala socon kartaa bogoga facebooka iyo twitter-ka ee radio ergo aan ku bilaaba dhegaystayaal waxyaabahaan idaacadda maanta idinkugu hayo xoolo dhaqato beeraley ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ka faa'iidaysanayaan makiinada loo qeybiyey makiinadahaas oo shiidaya jiridda balka ay beeruhu ka soo baxaan iyo cows kadibna la siinayo xoolaha waxaa marka la shiida ay noqonayaan waxsoo saarkaas buunsho loogu talagalay in xoolaha la siiyo wakhtigan jiilaalka ah oo daaqa iyo weliba baadka ay xooluhu heli karaan uu yaryahay haddaba hanaankan iyo weliba sidaa ay dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeralayda ku nool gobolka shabeellaha dhexe uga faa'iidaysanayaan waxaa warbixintan kasoo diray magaalada jowhar wariyaha iyaga maryan sheekh cabdi
in ka badan toddoba boqol oo qoys xoolodhaqato beeraley kuna noolaa ku dhowaad afartan iyo toddoba tuulo hoos yimaada tuulooyinka jowhar balcad iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka faa'iidaysanaya muddo bil ah makiinado loo qaybiyey oo sahlaya in si fudud loogu shiido jiridda balka beeraha ka baxo iyo cawska la kaydiyo oo inta la shiido laga dhigayo buunsho ay xoolaha cunaan calafkan ayaa loogu tala galay in xoolaha baad looga dhigo wakhtigan oo la galay xilliga jiilaalka oo badanaa daaqa iyo waxa ay cunaan xoolaha ay yaraadaan waa barnaamij ku cusub gobolka shabeellaha dhexe waxaana makiinadahan oo dhan lixdan iyo laba magshiinno ku deeqay urur maxalli ah oo u qaabilsan horumarinta xoolaha oo la yidhaahdo ururka xirfadleyda xoolaha ee banaadir ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo banaalba sida uu raadiya erge u sheegay axmed taako oo ah xogayaha guud ee ururka waxa uu intaasi ku daray in dhinaca dhaqaalaha ay mashruucan ka taageertay hay-adda beeraha iyo cunnada qaramada midoobay ee faw qaybta warfaafinta xafiiska f a o ee soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa xaqiijiyey jiritaanka mashruucan laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan maadaama uu yahay mashruuc weli socda mahadaay waxaa laga siiyey toban tuulo jowharna waxaa laga siiyey labaatan balcadna toban iyo toban tuulo mashiinada laba nooc waaye nooc yaryar iyo nooc waaweyn mahadaay waxaa la siiyey toban waaweyn jowhar waxaa la siiyey toddoba yaryar ah iyo labaatan waaweyn ah balcadna waxaa la siiyey toban iyo toddoba waaweyn ah iyo sideed yaryar lixdan laba shabeellaha dhexe waa beerna way leeyihin xoolana way dhaqanayaan saasay marka lagu siiyey haddana shabeellaha dhexe magacaada xoolaha beeray dhaqdaan oo xoolo keliya dad dhaqdaa oo yadihin mashiinada waxaa loogu talagalay calafka xoolaha loo beero in lagu jarjaro ee lagu keydo yacquub buulla cali ayaa ka mida beeralayda xoolodhaqatada ee ka faa'iidaysanaya waxa uu degan yahay tuulada bannaane ee duleedka waqooyi jowhar ku taalla waxa uu tuuladiisa la siiyey laba mashiin oo boqol iyo labaatan qoys oo tuulada deggan ay wadaagayaan yacquub oo leh beer shan hegtar ka kooban dhaqdana xoolo lo iyo ari isugu jira ayaa u sheegay raadiya ergo in tan iyo dabayaaqadkii bishii hore ee makiinadan tuulada la keenay uu ka helay calaf ay cunaan xoolihiisa waxa uu sheegay in aad uga walwalsanaa markii hore mar waxa uu siin doono xoolaha xilliga jiilaalka ah laakiin markii makiinadahani la keenay ay u suurto gashay in mar kasta uu tago goobta tuulada ay makiinada yaalaan si uu u soo shiito cawska iyo calafka kale ee xoolihiisa la siiyo calafkaas oo isugu jira jiridda balka beertiisu ka soo gooyey dabayaaqadkii bishii disembar iyo cooska isna horey loo siiyey beeralayda gobolka shabeellaha dhexe si uga dhigtaan kayd ay xoolahooda siiyaan xilliga jiilaalka ah ama haddii abaaru ay dhacdo cooskaas iyo abuurka masagada iyo digir isugu jirta ayaa waxaa bixisay bishii nofembar ururka ka shaqeeya horumarinta xoolaha fiicnaan aragnay oo wax ku ool ayaan ka aragnay oo wax noo anfaco waxaan ka codsanaynaa inaan waxaan la badiyo sababtoo sida baahidana waxay ay u kala gaaraan waxaa kale inta balkii oo kale markaa lasoo qaadaayo wixii lagu soo qaada laha xataa inaan ka helno baawur aan helno oo balkii aan kusoo daldalno oo xaafadii lagu keeno mashiinkii haddii la jiido beerta lagee lagu soo jiido cooskii oo shiidan haddana waxaa transportation u baahan yahay badanaaba qofka xoolaha leh noocaa noola keenay marka qaabkeedna lagu tababaray barasooska noloshaga inaan u marno marka tilmaamihii ayaan abaarnay qaabkii ayaan barasooski aan u samaynay waxaan ka gaarnay natiija aad iyo aad aad u weyn guul aan la gaari karin ayaan soo taawanay alxamdu ilaahi maadiis waaye alxamdu ilaahi maadiis tii waxay noo noqotay guul aan maxaan ihahdaa oo ilaahay una geersiiyey ha agricultureka wuxuu samaynayaa qofka oo shan neef oo lo maanta inay toddoba hectar u isticmaali karo
yacquub waxa uu dhanka kale sheegay in waxa ay beddeshay makiintani ay tahay in xoolihiisa ay u helay calaf uu siiyo oo uu xusay in xilligii hore marka ay abaaraha dhacaan ama jilaalka adag u yimaado uusan heli jirin wax soo saar sidan oo kale xoolaha loogu shiidayo oo la siiyo hadda cabsi kama qabo in siddeetan neef oo lo iyo ari isugu jira ay waayaan baad maadaama uu helay calaf uu siiyo xogayaha guud ee ururka banaalba axmed taakow ayaa sheegay in habka loo diyaarinayo calafkan xoolaha ee mishiinadan shiidayaan ay tahay in la isku shiidayo cawska iyo jiridda balka beeraha si looga dhigo buunsho cawskana waxa uu sheegay in baco lagu xirxirayo oo marba qayb la siiyo xoolaha wixii hadda ka horreeyey jiridda balka marka ay xooluhu cunaan waa la tuuri jiray oo ma jirin si kale oo looga faa'iidaysto laakiin hadda mashiinadan ayaa fududeeyey in calafka xoolaha la siiyo oo laga dhigo buunsho waxa uu xusay in qoysaska ka faa'iidaystay makiinadana ay yihiin dad xoolo iyo beero isku haysta waana midda waana mid ka mid ah sababta loo soo xushay qoysaskan makiinadaha la siiyey ee ay xoolo qabaan beerana leeyihiin way jiraan qoysas badan oo iyaguna isla tuuladaasi barnaamijka laga fuliyey deggan oo beero keliya leh laakiin aan xoolo lahayn sidaa daraaddeed kuma jiraan kuwa ka faa'iidaysanaya mashruucan makiinadahan oo ay maamulayaan guddi ka kooban guddoomiyeyaasha tuulo kasta iyo xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada tuulooyinka ayaa dadka tuulo kasta ku wada nool ay wadaagayaan hal ilaa iyo laba makiinado oo tuulooyinkaasi ku soo aaday marka uu qofku rabo in xoolihiisa calafka u shiito waa in laba maalmood ka hor uu u soo gudbiyo guddoomiyeyaasha makiinadaha si loo sii qoro magaciisa waxaana taas ugu wacan tirada makiinadaha tuulooyinka ka dhexeeya oo yar iyo dadka ka faa'iidaysanaya oo badan sida uu raadiya erge u sheegay cali maxamed nuuxo oo ka mid ah guddiga maamulo makiinadan la geeyey baarey waxay uqaybsadaan waxwaa muugsantahay wax walba beeraleyda nin walba diyaargarowgiisa ay ku xiran tahay maogtahay maxoosaas ninkaas biriirkaasi liisaa loo qoraa liiskaas markii loo qoro biriga shan kubood afar kuboodaa lagu bixinaa waa loo jarjaraa makiinada loo kicina cali maxamed nuuxo ayaa sidoo kale ah guddoomiye ku-xigeenka tuulada baarey oo jowhar hoos tagta laf ahaantiisa waxa uu ka mid yahay dadka tuulada degan ee ka faa'iidaystay mashruucan siddeed boqol iyo toddobaatan qoys oo ah dadka tuulada oo dhan ku nool ayaa keliya laba boqol iyo afartan ka tirsan ay ka faa'iidaysanayaan mushiinada kuwaasoo xoolo dhaqato beereley ah waxa uu sheegay in hal makiinad oo dadka tuulada ay wadaagayaan oo qoyskaba mar shiito calafka uu xoolihiisa cunayo eegtan awood iyo tabar ee umahayo adiglo waxaan leeyahay toban neef alo aan leeyahay haye maal ilmahor hadii lisku daro hal neef aan leeyahay dhul oo beereed e alxamdulilah hal acre aan ku dhigto bas barxmal aan ku dhigto halkaas insalaaban waxaa lagu okaya gudoomiyaha gurigiisa laleeyahay ka hor intii aanan mashiinadan la qaybin waxaa qoys kasta ee tuulada la tusay sida loo isticmaalo makiinadahan ay ku shaqeeyaan motooro yaryar oo aan shidaal badan cunaynin iyo weliba tababaro loo tababarayo habkii ay u isticmaali lahaayeen makiinada iyo weliba cawska gobolka shabeellaha dhexe uu maro webiga shabeelle ayaa xilli roobaadkii ugu dambeeyey ee deyrta aan si wanaagsan u di'in gobolka waxayna keentay in hadda uu webigu biyo yareeyo heerka daaqa ee gobolka ayaa ah mid hooseeyo taasoo ay ugu wacan tahay roobabkii aan si wanaagsan u di'in xilligii daarta aynu ka soo gudubnay maryamo sheekh cabdi erga reediyow jowhar
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan radio ergo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinka kamanaysa magaalada gurceel waa kan wariyahayaga cabdirasaaq khaajiro oo tegay sayladda xoolaha ee magaalada
kuso dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo idinkaga imaanaysa ee suuqa xoolaha ee magaalada gurceel waxa aan la taagannahay ku-xigeenka suuqa oo inooga warbixinaya sidoo kalena dilaaliinta qayb ka ah oo xogtooda haya kusoo dhawow magacaada inooga bilaabay bo magacaygu nuur shaac maxamuud baa la yidhahdaa waa guddoomiye ku-xigeenka suuqa haddaan kuu sheego xoolaha qaymadooda haddaan kuu sheego ariga jarka ah oo cumaanka oo la dhoofiyo toddobaatan toddobaatan iyo shan halkaas ayaa la gadayaa ma garan dhoofka miya waa dhoofka heerkiisa koowaad toddobaatan toddobaatan iyo shan toddobaatan waaya heerka labaad dhoofka waa heerka labaad oo dhoofka waa lixdan lixdan iyo shan ilaa konton iyo shan wey heerka saddexaad dhoofka meeqo waa kontonkaasaa ugu badan ugu hooseeya macnaha wax la dhoofiyo oo macnaha ariga jarka ah waayahay ariga qaliinka ah ee gudaha lagu qasho ka warran isaga qiimihi heerka koowaad qiimihiisa waa imisa heerka koowaad ariga dibaaxaha la yidhaha oo gaalkacyo iyo boosaasyo iyo meelaha loo dhigo oo dibaaxa la burburana la yidhahdaa arigaas lixdan ilaa konton iyo shan konton weeye arigaas ma garata lacagtaas
annaga doolar waxaan ku gadnaa mogtahay haye wax kaash la yidhaha oolaan aan hayn ma garata waayahay heerka labaad imise ayuu noqonaya arigaas heerka labaad waa ariga miijiska oo magaalada lagu qalan waayo haye waa afartan iyo shan afartan saasaa ugu hooseysa ma garata heerka saddexaadna heerkasta waa iska waa dheefkan iska caataa oo qof iska qalanhayo macnaha misleey waaye waa soddon iyo soddon iyo shan meelahaas wey waayahay ariga ee dhaqaalka ah ee misaal kale siisanaya heer koowaad sida ceesaanta riman oo kale ceesaanta soddon iyo shan afartan baa la kala siisanaya buuran oo micnaha la yidhahdo ceesaanta la yidhahdo dagada sideedda la yidhahdo micnaha wey haye soddon iyo shanaa ugu hooseysa ma garata haye iyo wixii kasoo hoose weeye Heerka labaad.
soddon soddon labaatan iyo shan labaatan waa ku ugu hooseeya ma garata waayahay waxaad ka warantaa een, saddexdaas heer mooye wax kale miyaa suuqa lagu iibiya maya wax kaloo heerkaa ma jiro waranka oo ayankana soo raaca waayo oo ayankana qaar loo dhoofiyo macnaha wey ayanka waa konton lixdan afartan iyo shanaa ugu yar Ee, suuqa iyo xaaladiisa ka warran maanta sidee kula waa ujeedaa waa suuqaa fiican weeye hooskiisa waa aragtaa waxaa qurac ku yaalla waa aragtaa ma garatay Ee, xoogaa inkastoo sidee yahay qiimadu aad bay u fiican tahay ma garatay sida waa kala soconaya ma garatay suuqa haye een, maalmihii lasoo dhaafay bal inooga waran me saraw kac baa ku yimid xoolaha mise hoos bay u dhaceen taa ka waran xoogaa sarabkac baa ku jira sarabkac baa ku jira xoogaa arigaa yaraaday jarka ayaa dibadda laga gadaa ma garatay haye maxaa Haw- marka xoogaa maxaa ku kordhay haba macnaha xoogaa waxaa ku kordhay ganacsiga xoogaa waa- lacag badanaa ku kordhay xoogaa Ee, tusaale ahaan intee kale lacagaha neefkiiba neefkii adiga afartan sii jiray hadda afartan iyo shanaa la siinaya ma garata shan dollar baa ku kordhay shan dollar kordhay Haye.
neefkii soddon sii jiray soddon iyo shanaa la gadaa Haye.
neefkii lixdan sii jiray lixdan shanaa la gadaa macnaha ta- shantaas camal baa kordhay ama laba ama saddex saddex waxsaasaa kordhay ma garata waayahay xoolahaas inay suuq ku yaraadaan oo qiimaas qiimaha uu sare u kaco maxaa kalifay waa yaraanta xoogaa ar- xooluhu yar arug yar yahay way ma garata arig soo macnaha suuqa yimaadaa yar haye awal uu badnaan jiray waa arki jirtay suuqa banaankaas iyo waxa dhan waa lagu geyi jiray wuu buuxay haye Ee, gaariga ugu yar afartan neef soddon neef uu keeni jiray haddeer shan iyo toban labaatan wax saasay keenayaan ma garata inuu miyigii laga keeni jiray ka yaraado maxaa Okay, keena- maya maxaa ku miyiga waxaa laga gadaa xoolihii sharka ayaa laga gadaa miyiga laga gadaa Ah.
ariga sharka ahayd miyiga laga gadaa haye dadku macnaha wuxuu u badnaa sharley macnaha wuxuu meel meel jira sharci u badnaa ilmo haye sharkiina waxaa laga gaday hadda miyiga laga gadaa ma garato lacagtii miyigay sirtay haye marka xoogaa neef neef qof muraad leh macnaha uu soo safarsado wax saasaa yimaada ma garata saasaa arugu yidhahda aad baad mahadsantaa guddiga haatan waxaan joognaa suuqa geela ee degmada guraceel waxaa nala joog mid ka mid ah dilaaliinta suuqa oo inooga warramaya qiimaha geela maanta la kala siisanayo Een, walaal magacaaga inooga bilow ninkeeda la hadlaya waxaa weeye gud- cumar xaaji maxamuud waxaa weeye siiladdu saakay wey nabad bay ku bariisatay Een, suuqa waxaa ka jira iibka xoolaha geela waxaa weeye geela dhoofka ah waxaa weeye een, toddoba malyan waa toddoba do- ku- waa toddoba een, waa toddoba boqol oo lacaga Een, neefka ku xiga waxaa weeye toddoba boqol oo dollar weeye neefka ku xiga waxaa weeye shan boqol oo dollar waa sida suguntada heerka labaad heerka saddexaad waxaa weeye waa shan boqol heerka Heer- saddexaad dhoofka miya heerka saddexaad dhoofka weeye Haye.
kaas waa dhoofka
dhaqaalka heerkiisa kood maanta misal dhaqaalka heerkiisa koobaad waxaa la siisanayaa hasha dhashay oo birimada waxaa la siisanayaa kun iyo saddex boqol oo dollar baa la siisanayaa heerka labaad heerka labaad waxaa la siisanayaa kun iyo laba boqol heerka saddexaad heerka saddexaad kun dollar baa la siisanayaa Een, waxaad ka warantaa marka een, ee, geela qalliinka ah ee suuqa maanta lagu kala iibsanayo heerkiisa koowaad waa imisa geela qalliinka ee suuqa lagu kala iibsanayo waxaa weeye waa dee waa qalliin waa kawaan iyo dhoof geela lagu kala iibsanayo suuqa oo een, hilibka geela oo kawaanka ah waxaa weeye shan boqol weeye Haye, kiisa labaad waxaa waaye afar boqol haye, ugu hooseyn saddex boqol weeye heerka saddexaad heerka saddexaad intaa ah, kaasna saasuu leeyahay waaya maxaa marka isbedela oo maalmahan suuqa ka jira macnaha isbeddel maalmaha qiimaha ah.
kan qayme isbeddel ah ma jiro haye oo waxa weeye hadda wax isbedelo kor ka imaadoo kaleeta ma jiraan haye waxaa weeye caamka waxaa lagu cunaa degaanka haye degaanka haye ayaa lagu cunaa geelu geelu maalmahan badan yahay mise weeraya geelu maalmahan waxaa waaye maano waa sugunta maano mana badna mana yaro haye maalinka ugu hooseeyo waxaa imaanaysaa een, toban mhm, maalinka kaleeto ugu badan yahay labaatan jiritaan markii geelu badan yahay afartan mar bay imaanaysaa haye marka geelu sidaas weeye isagana imaadkiisu waaya waxaad ka warantaa marka een, qiimihiisa isbedel ma ku yimid wax isbedela oo hadda ma jiraani ma jiraani wax isbedela oo kaleeto sidaa horeeto aan beryahanba soo wadwadnay mooyaane wax isbedeli kama jiraani xubintii qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud halkanna oo idinkaga soo jeedinaya anigoo cabdirasaaq haajiro ah oo naginta intaan xubintan lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
dhegeystayaal waxaad noo soo socda oo aad maqli doontaan mar dhow sida uu gargaarka u bedeli karo nolosha dad barakacyaala oo aan waxba haysan oo intay kasoo barakaceen deegaanadoodii gargaar helay iyo weliba waxaad kala maqli doontaan ruwaayadii taxnaha ahayd ee amal ee caruurta soomaaliyeed ka hadasha laakiin markan aan eegno gobolka sanaag waxgaradka iyo maamulada deegaanada dhaxar buraan xingalool booda kala dhacda iyo kuwo kale oo ka tirsan gobolka sool ayaa waxa in muddoaba u socdeen kulamo iyo wadatashiyo waxaa ugu dambeyn kulamadaas iyo wadatashadaas laga soo saaray xeerar lagu ilaalinayo deegaanka kuwaas oo si rasmi ah deegaanadaas looga mamnuucay jarista dhirta cawska gurista carada digada iyo weliba in deegaanadaas dadku ay ka tahriibaan ama dad tahriibaya ay soo maraan waxaa haddaba si aan faahfaahin uga helno xeerarka lasoo saaray wariyahayaga gobolka sanaag maxamed saalax ka waraystay afhayeenka guddiga ilaalinta deegaanka ee gobolka sanaag oo ah guddi ay shirarkii socday lagu dhisay waxaa la yidhaahdaa bootaan axmed bootaan waxaa uu ugu horreyn wariyahayaga weydiiyey go-aamada ka soo baxay shirka dadka deegaanku ay yeesheen kuwa ay yihiin aad iyo aad baa umaadsantahay insha alla waa dhowahay runtii sidaynu ognahay dhibaatada deegaanku way soo noqnoqotay in badan waagi hore waad ogtihiin dhuxusha aad baa loo dhoofin jiray sayskii labaadna in magaalooyinkii lagu soo batay oo dadkii miyigii ka baxay magaalooyinka ku batay iyana baahideeda badatay saa daraaddeed waxa iyana dabarku ay dhirtii qalalayd ee laga isticmaali jiray dhuxusha waxaana loo bedelay in dhirtii qoyanayd la jaro isla mar ahaantaana daaqii cawskii iyo wixii hoos oo laal dusha laga saaro oo lagu sii daboolo si ay dhuxul adag usoo baxdo taas oo marka keentay in dhulkii xaalufo abaaro badan iska soo daba noqnoqday xoolihii oo dee daaqii iyo dhirtiiba ku yaraadeen iyo dhibaatada deegaanka oo soo badanaysa dhulkiiba xaaluf isu bedelaayo sababahaasaa nagu kalifay inaanu in badan arrintaas ka shaqayno waxaana kasoo qayb galay deegaamo fara badan oo ilaa toddoba magaalo ay ka mid tahay degmada dhahar xingalool buraan booda ballibusle kala dhacda iyo berkadaha qol waa tahay qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkiina maxay qodobada ugu muhiimsani markaan aragnay duruufta iyo xaaladda dalka uu ku sugan yahay markaan aragnay abaarta oo iska dhawatiin iska soo noqnoqotay markaan aragnay daaqii oo yaraanaya markaan aragnay dhirtii qoyanayd oo maaragtay aan loo kala aaba yeelaynin hadduu yahay qurac hadduu yahay galool hadduu yahay gob hadduu yahay damal haba yaraatee waxba aanan reebayn qodobadaan kasoo saarnay oo muhiimka u ah in arrinatanu ay ay istaagto lambar kow waxaa ka ah inaan horta dhirta la jarin oo la joojiyo gebi ahaanba wixii dhir ah maadaama xataa xaawada la qaadayo la qaadanayo ee magaalooyinka laga isticmaalayo ay tahay dhir la qalajinayo waxaa kamid ah in la ganaaxo oo insha allahu tacaala ciddii lagu qabto sharciga nololtiisu hadday tahay gaadiid iyo hadday tahay dadka intaba waxaa ka mid ah inaan dadku deganaayeen oodi qalashi aan la gubin waxaa ka mid ah inaan digada la rari karin lana iibgeyn karin waxaa ka mid ah tahriibta oo iyadana caqabad fara badan dalka ku haysa aysan dhulka soo marin iyo waxyaaba muqaadaraadka insha allahu tacaala tahriibtu sidee usoo martaa deegaanka deegaanada gobolka sanaag iyo dhahar inta u dhow oo kale maxayse saameyn keenta saad og tahay dhulku juqraafi ahaan waa dhul aada u ballaaran waxayna kasoo bilaabataa tahriibta dalka etoobiya waxay soo martaa gobolka togdheer halka gobolka sool ayay dhexdhex kaga soo dhacdaa meel dhexaa laga soo gudbiyaa kadib ayay soo gashaa gobolka sanaag iyo highland waana meesha lagu kala wareejiyo oo qolada waqooyi ka timaada iyo qoladasan gobolka sanaag ay ku kala wareegsadaan waa gobolka sanaag dhexbartankiisa baadiyaha dhexe kadib ayay gobolada bari u gudbaan waxaa ka galaan alxamdulilah waxay ka galaan carmo waxay ka galaan intaas oo wado oo furan ayaa jirta oo aan annagana awood aanan ulahayn inaan ilaa yaxad ama xirno marka dhibaatooyinka ay ku hayaan waxaa ka mid ah iyaga oo deegaanka marka ay soo marayaan baca fara badan xagga nadaa ku fidiyo dhulkii oo dhan ay bacihii kusii daynayaan dhirtii dib u qalajinayso iyagoo haddii baabuurtu ay la fariisato ama ay la xumaadaan environmentiga meesha ay degaan aysan lahayn dhul suuriyaal leh ama cid markaas maaragtay ka gacansa aysan jirin oo biyo aan la haysan oo waxay wataan caagal caado biyo ah oo ugu talagaalka gaari saarin cabaan marka nadaafad darro caafimaad darro iyo deegaanka xuquuqdiisu dhibaato ku ah iyo iyaga ku dhowda oo dhibanayaal ah waa tahay intaas oo dhan ayay tahriinta xambaarsan tahay waa tahay waxaa ka warantaa yaa go-aamadan gaaray marka idinku ma madaxdii dhaqankaa tihiin ma maamulkii cidda go-aamadan gaadhay waayo waa mahadsan tahay annaga saan kuu sheegay waxaan ka koobnayn toddoba magaalo oo raggaas kor ku soo toddobada magaalo waxaa ku jira dad maamulka degmooyinka taliska ciidanka booliiska odayaasha iyo dadka u ololeeya deegaanka waana intayadaas oo fara badan ayaa go-aankaas gaaray oo soona saaray intayada jirta awalba ilaalinta deegaanka
waa tahay bal ka waran dhuxusha horaa u joojiseen dabcan toban sano ka hor deegaankuna aada buu isu bedelay kuwan maanta maxaa keen mar kale go-aamo soo saartaan oo deegaanka la xidhiidha ma waxbaa isbedelay waxaa ugu weyn waxaa soo batay markii la waayey geed qalalan oo la shito hadda tusaale haddaan kuu siiyo dadka reer baadiyaha haddaad caawa u hoyatid heli maysid xaabo ay cuntada kuu kariyaan ama neefka ay kuu qalaan ay ku kariyaan waxayna ka qaadanaysaa wakti badan inay xaabo helaan saas daraaddeed waad aragtay waxa gaadiid raran oo xaabo sida xaabadaasna waa xaabo la casriyeeyey oo dhir qoyan laga soo sameeyey waan waan waan baarnay baabuurtaan baarnay madaxa waa ka gaba ka guban yahay dabadana wuu ka guban yahay markaad goyinta ku dhufatidna waxaad helaysaa mayraxdii oo sideeda ama asalkii oo sidiisa u qoyan inuu gaariga saaran yahay taasaan lagu khasabtay inaan hadda marka qayladhaan horle iyo go-aamo horle iyo activity horle aan sameyno insha allah siyaabaha siyaabahay u qallajinayaan dhirta maxaa ka mid a waxaa ka mid ah geedka jirid weyn buu leeyahay marka jirida ayaa waxaa laga qaadaya diirka oo gudin baa lagu wareejinayaa geedkana haddii diirka jirida laga qaado gebi ahaan xiidada iyo baarku waa kala xirmayaan geedkana wuu qalalaya si degdega waxaa ka mid a masaamiir dhaadheer oo ay ku dhuftaan waxaa ka mid a iceheat oo waxaa ka kada kob mesela marka roobku doo geedkii dhirtii oo doog ah waad arkaysaa geed caleemihii yalo noqdaan ama jaallo noqdaan haddaad baartid waxaa ku arkaysa in olyo lagu shubay hoostiisa inta la qoday waxaad arkaysaa qaar iceheat lagu shubay waxaad arkaysaa qaar masaamiir ku taagan yihiin iyo qaar la gubo intaas waa lagu qalijaarin waa tahay dadka saatan samaynayaaba dad deegaano kale ka imanayaba mise waa dadka gobolka ku nool
runtii marka runta la sheego waa dadka gobolka ku nool laakiin gan shaqaysata xaabada sida kuwa kale kuwa xalwadda sameeya iyo kuwo kaleeto oo maqaaxiyaha le waaweyn leh intoo xaba isticmaalaan waxaana loo geeya waa xabada lasoo casriyeeyey marka gaarigii lacag buu ka helayaa kii soo gubaayo oo miyiga deganaa hadda arrinta ugu daran oo cajiibka ah oo hadda ah markaan baaritaan samayn aan soogana waxa weye dadkii reer miyiga ahaa maadaama ay degan yihiin miyigii oo dhirta iyo ku dhex jiraan ay u baahan yihiin ay u baahan yihiin raashin ayaa waxaa loo geenayaa haaf raashina ama laba haaf raashina iyo laba fusto oo biyo ama fusto biyo ah taasaa marka ninkii reer miyiga ahaa halkii uu biyaha lacag ka bixin lahaa biyo bilaash ayuu wuxuu ku bedelanaya qoryihii marka isku bedelkaas iyo baahida taagan ayaa asbaab u ah in dhulkii mar labaad si fiican loo galo marka si aan mar dambeba dhuxul iyo waxyaabo loogu marmarsiiyon xataa xaabadii la gurayay baad joojiseen already xaabadu waa hadda marmarsiyaha ugu badan waxaa kaloo jira waxaa jira waxa la yidhahdo marxaaqa ama kiilka nuuradda laga sameeyo ayaa isagana quality-ga nuuradda dadkii ganacsatada nuuradda waxa ay door bideen inay nuuradda geedka qoyan oo lasoo jaro ay uga quality badan tahay xaabada hore ay isticmaali jireen kana tiro badan tahay kana tayo badan tahay iyana maalgelin bay ku sameeyaan arrinkaas marka gebi ahaan xaaba oo dhan ayaan joojinay marka laga reebo mid qallalan oo dadka deegaanku isticmaalayaan de oo aad iyo aad u yar marka la eego xaaba oo dhan baan joojinay insha allah haddeer
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
dhegeystayaal waxaa noo soo socda oad ma orro maqli doontaan barnaamijka dalandool ee arrimaha tahriibka aan uga hadalno hase yeeshee magaalada laascaanood markan gabdho jaamacada ka dhigta magaalada laascaanood oo is abaabulay ayaa gargaar cunto oo wax badan noloshooda ka bedelay u qeybiyey qoysas ku barakacay colaadii koonfurta gobolka sool faarax dubad oo ah wariyaha raadiyo ergo ee gobolka sool ayaa la hadlay qaar ka tirsan qoysaska ka faa'iidaysa deeqdan iyo haweenka gurmidka sameeyey wuxuuna nooga soo diray warbixintan aamine maxamed cali waxay labadii toddobaad ee ugu dambeysay carruurteeda oo labiyo toban oo agoon ah u karinaysay raashin gargaar ah oo la siiyey markii ugu horraysay muddo shan bilooda sidaa ay sheegtay waxayna barakac ku tahay deegaanka dhagax iskuro oo dhanka koonfureed ka xiga magaalada laascaanood lix iyo labaatan kilomitir qoyskeedu waxa uu ka mid yahay boqolaalo qoys oo ku barakacay dagaallo koonfurta gobolka sool ka dhacay bishii oktoobar ee sanadkii hore labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxay raadiyo ergo telefoonka ugu sheegtay in noloshooda wax weyn ku soo kordhiyey raashin gaaraya konton kiilo oo isugu jira sonkor bariis bur iyo sidoo kale laba kiilo oo timir ah iyo shan litir oo saliida
waa qof dhintay oo noolaaday oo kale marka baaqalyaan u qabnay aada iyo aad baan ugu liibaanay haddii rada waan u baahnaan lahay rabbina u siinayo aamina waxaa qoyskeedu uu ka mid yahay boqol iyo konton qoys oo ku sugan deegaanka dhagax isguro iyo indhasheel kuwaas oo bartamihii bishan ay raashin gargaara u qaybiyeen shan iyo labaatan hablood oo wax ka barta qaar ka mid a jaamacado ku yaala magaalada tanlaas canood gabdhaha ayaa deeqdan ka soo ururiyey guryaha iyo goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada aamina intaan la siinin raashinkan oo ay ku qiyaasayso inay haysan karto muddo saddex toddobaada in ka badan waxaa dhici jirtay inay carruurteeda markay u weydo waxay u kariso mararka qaarkii ay siin jirtay biyo keliya carruurta markaan raashinayno waxaanu siin jirnay biyaha marka laba jirta markaanu biyo siino dee waqtiga markay waxay ka bilaqanayaa markaas intaan usoo geli jirnay oo aanu dee dadka dadka caawiyo iyo dadka aan wax ku tuumayo ee waxay dadkaasaan usoo geli jirnay dadku hadda dhaxan buu fadhiyaa waa bildhaxameed maalintiina waaba ku habeenkana dhaxan baan lala fadhiisan karay dad baa hargab ku dhacay dad baa maxaynta oof ay ku noqotay wax markaa dadka lagu shufto oo aan dee bigisii dhignayn qof isba ama shuf soo qaatay oo rusux soo qaatay caawisay wixii ku siin karaa isba waa fiiqan tahay waa qof isba baryaamayo aamina waxay ka soo barakacday deegaanka dharkayngeeyo oo laba qabiil ku dagaalameen afartan neef oo adhi ah ayay ka soo carartay iyo dukaan ay ku iibin jirtay bagaashka faadumo diiriye oo ka mid ah hablaha deeqdan ururiyey waxay raadiyo weergo u sheegtay inay arrintan ugu weyn ee ku kaliftay in ay dadkaasi caawiyaan ay tahay markii ay arkeen dhibaatada nololeed ee dadkaasi barakacayaasha ay qabaan gargaarka waxay ku bilaabeen qoysasaan qaraabadooda ku tiirsanayn isla markaana aan haysan waxay karsadaan hase yeeshee waxay xaqiijiyeen inay sii wadi doonaan arrintaasi waa markii ugu horraysay ee gabdhahaas isxilqaamay ay raashin ururin u sameeyaan dad ku barakacay colaadda koonfurta gobolka sool ayna caawiyaan marka ay ururinayaan waxa ay booqdaan guryaha magaalada iyagoo qoys walba weydiiya wixii ay u heli karaan ee dadkaasi ku caawin karaan
waxaana soo jiitay waxaa arkaysaa hooyo oo mushay aan waxba haysan dadka badanaa aan anagu tagnay waxay joogaan dhir hoosteel qadifada iyo qaar dhulka fadhiistay wax walba waa laga helayay waxaan ugu ururinaa qol baan leenahay qolkaas aan leenahay raashinkaan ku urursanaa bishii lacag baan iska bixinaa waa shan lacagtankaas qof gabadh kasta toban doolar bay bixisaa saddex gabdhood baan u tagnaa maalinba saddex baa soo wareega meeshaan imaanaa bajaaj baan kusoo qaadnaa wix ilaahayna siiyo halkaasaan keennaa waan kaydinaa dan markay noo farbato waxaan ku tashanaa inaan bixino oo dadka masaakiinta ee ku habboontahay aan siino raashinkan intay haysan karaan hadba waxa ay ku xidhan tahay tirada qoyska faarax xasan cabdulle waa bele ee afar carruur ah waxaana uu ka soo barakacay dhumay waxaana uu raadiyo weergo u sheegay in carruurtiisu ay heleen raashin ay karsadaan muddo bila gaajada haysay ayuu tilmaamay in carruurtiisu ay noqdeen kuwo tabar daran waxaana uu intaasi ku daray in deeqdani ay uga dhigan tahay dhiigjoojin islamarkaana rajo gelisay nolosha isaga iyo carruurtiisa colaadda ka hor waxa uu ka mid ahaa dadkii xoolodhaqatada ahaa ee ku soo cayroobay abaartii wuxuuna lahaa laba boqol oo neef oo adhiya isagoo markaasi barakac ku ahaa deegaanada dagaaladu ka dhaceen nolosheeda wax weyn bay ka bedeshay qaamada weyn bay ku yeelatay waayo markii hore dabka saaranaa maana aaminsan annagoo muddoosi bay ku dhawaadan hoo karsan bay gabdhahaasna soo caawiyay waxaanu ku heli jirnay marna dadka meesha soo dalkaayana la joogay annaga ee dadka soo caawiyaan bay kaantu waa kasoo beri jirtay kasoo qaadan jirtay ay carruurta u heli jirtay maalina kala hesay maalina dhawaayi jirtay salebaan jaamac joof gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool waxa uu raadiyo wergo u sheegay in kumanaan qoys ay ku barakaceen abaaro iyo colaado ka dhacay koonfurta gobolka sool iyagoo ka maamul ahaan ay qorshaynayaan inay biyodhaamiin ka sameeyaan deegaana dhaca koonfurta gobolka sool toddobaadada soo socda waxaana uu tilmaamay inay jiraan qayladhaan ay u gudbiyeen xukuumadda somalilan iyo sidoo kale hay-adaha samafalka laakiinse aysan jirin weli wax jawaaba oo ay heleen dhinaca koonfurta gobolka sool waxaan u malaynayaa dadka hadda dee wadiba saan waxay dee laba boqol oo laba boqol oo kun oo qoys waa tahay saas kale annagu gobol ahaan marka ay noqoto dee baahidu way fara badan tahay midaan wax markaa wax ka qaban karno iyo midaan waxba ka qaban karin labada waa leedahay wixii dhiig joojinaya ama ha tan aanu gaarsiin karo waanu gaarsiinaynaa ama biyo kale ama haddii laadnaay wixii kale dhiig joojinaya waanu gaarsiin karo waanu gaarsiinaynaa laakiin baahidu waxay moodaa ummadda intay teel la-eg tahay iyo dee gobol ahaan ama maamul ahaan inay kala ballaaran tahay waa garan kartaa waa maranayaa dad xilligii horena colaad iyo dhibaata ay ku dhacday oo guryahoodii wadinka ka barakacay oo burbur iyo baabacsadan uu ka dhacay haddii laahay maayo marka dambena goobaha ayaga intay ku qaxeen oo dee maaragtay aan magaalo fiican aan ahayn ama dee ay ah intay ku qaxeen haddana biyolaan hadda ay hayso oo biyolaan ay jirto waad garan kartaa dee baahida ka imaan karta iyo caqabada ka taagan heshiis ayaa sagaalkii bishii disembar ee sanadkii hore labadii kun iyo sideed iyo tobankii laga gaadhay colaadda koonfurta gobolka sool kadib markii lagu qabtay magaalada jigjiga ee xarunta maamulka soomaalida etoobiya inkastoo dhinacyadii dagaalamay la kala qaaday haddana kumanaan qoys oo colaadaasi ku barakacay ayaa weli ku nool deegaanadii ay ku barakaceen faarax dubaad raadiyaha bilaadanimada ergo laascanood haddaba sidaad dhegeystayaal warbixintahaas ku maqlaysaan maxay kula tahay in dadka soomaaliyeed ay samayn karaan si kuwooda baahan ee aan waxba haysan ay ugu gurman karaan iyadoo laga maarmi kara markaas hay-ada ama cid kale oo dibadda ka timaada oo wax laga sugo sidee bay soomaalida dhexdeeda isku gargaari kartaa oo dadka barakaxayo kuwa aan waxba haysan loogu gargaari karaa fariinta aada noogu soo duub taleefanka bilaashka ee laba kun iyo labiyo toban haddaba dhegeystayaal markan waxaan idiin soo gudbinaynaa codadkii dhegeystayaasha ay noo duubeen ee taleefonka bilaashka ay noogu duubeen ee laba kun iyo labiyo toban aan dhegeysano qaar ka mid a dhegeystayaasheeda nala soo xiriiray assalaamu calaykum raadiyow ergo waa in salaamay salaamta muslimka iyo gaalka udhexeysa salaamta muslimka ay ku salaamay idida waxaana leeyahay walaalayaal cabasha jirta wadankan waxbaa soo galaa lagu hayaa iyada soo gala waxbaa la bixinayaa maalin kasta walaalayaalo waxa la bixinaayo dadkuna dadkay rabaan ay siistaan iyo waxaan kala garan waaya inay dadka maamulada ay kasoo bixi weyse qof dad masaakiina wixii loogu talo dadka masaakiintaana ma noola ma garata intaasoo sanan joogaa deeadii horaa noonayda markaan xaaladooda kasoo dartaba ma garata walaalayaal marka ummadda ilaahay si xaqa ha loogu naxariisto ha loo gaarsiiyo wixii ilaahay uga soo qusugaa caalamka waxa ay ummaddan ay dhiibayaan iyo wax dadkii horta ilaahay baa wax ummaddan kaasin kara laakiin dadku waa dhibaataysan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu radio ergo aad baan idiin salaamayaa magacaygu waa nuur mustaaf waxaan joogaa magaalada gaalkaayo gaar ahaan waqooyiga aada baan idinkaga mahadcelinayaa sida qofa badan oo aada barnaamijyada ka hadlaya arrimaha bilaadantinimada aada usoo deysaan waxaan idin leeyahay mar walba garabkiina ayaan taaganahay halkaa kasii wada howsha waad mahadsantihin magacaygu waa kamaal oo jooga deegaanka siladhaqo waxaan ka cawahaynaa oraanti jarista dhirta oo aada umaa umaaxan weyn wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dowladda iyo waxay wax qabangaraan waxaan ka codsanaynaa arrintaas waxaan adan qabsan haddii ay awoodaan waa idin salaamay caskanaa iyo angaxanaha biniaadanimada waxaa ku mahadsanayeen gudbinta hadalka naga adsoo gudbinaynaa dhageystayaasha sidaas naasariin qabsan ameenkaas mahadsantahay magacay waa kamaal wajeega dhageystaano aad iyo aad umahadsantahay bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ergo waa idin salaamayaa marka hore anigoo ah cismaan axmed xaaji sidow mustaf maxamed manfilow oo jooga degmada quryole ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leeyahay erga aad iyo aad bay u wanaagsantii barnaamijyada aad bixinaysaan waana ku mahadsantahay ilaahina idinku garab galo aada o bilahi tawfiiq
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyo baydhabo waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan radio ergo idinkoo naga dhegeysan kara mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka magaalooyinka joogan waxay nagala socon karaan qaar ka mid a f m yada iyo bartaanu internet ku leenahay ee radio ergo dot o r g dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dalandool ee arrimaha tahriibka aan uga hadalno waa kan wariyahayaga maxamed xasan oo soo jeedinaya
kulanti wacanna dhegaystayaal barnaamijkeenna tahriibka maantana waxaan kusoo qaadanaynaa isaaq cabdi cali waa wiil lix iyo labaatan jir ah waxa uu hadda ku nool yahay xerada qaxootiga ee xagardheer sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobanka ayuuna xeradaas ka tahriibay taasoo uu sanad kadib dib ugu soo noqday waryaheenna axmed nuur yogol ayaana kala sheekaystay bal tahriibkii u galay iyo sida uu dib u soo noqday iyo duruufaha soo maray marka hore magacaaga isaaq cabdicali isaaq ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa waxaad ka mid tahay dhallinyarada ku nooleyd xerooyinkan qaxoojiga ee dhadhabgaraan xerada xagadheer marka bal nooga waran qaababkii keenay inaad tahriibto iyo weliba dhibaatooyinkii aad martay
anigii waxaan u tahriibay meesha shaqlaanta jirta awgeed hadhahdi ma aad horumar gaarkitid noloshaada meeshan meel aan taga aad tegtid oka
marka xagadheer maxaad ka qabanaysay intaadan tahriibin iskuul baan dhiganahay iskuulka waan dhameeyey marka marka waxaana nolosha nolol nolol aan raadi marka cadaad soo u tahriibay marka iskuulka xageed ku gaadhay ilaa foofo waan dhameeyey foofo maalinkaan dhameeyey imtixaankaan ka baxay nairobi aaday nairobi aan kasii tegey markaasaan muuqaalas baa is aragnay waan sii raacnay ilaa lakambala juba awiil meelay dhahaan waaw saxriyaan sii galnay liibiyaan tagnay toban cishaan ku jirnay saxraha markaan lacag baan la weydiiyey lacagta waan la heshay alxamdulilah ugu horreyn waxaad sharaxdaa markaad xerooyinkan qaxootiga ee dhadhabaad ka baxday nairobi aad tagtay kambala aad martay dhibabkii aad la kulantay ilaa iyo suudaan
wallaahi inta dhib ma jirin balse saxaraa bisu dhib jira oo biila-aan iyo xaraad iyo gaaja jirta mus liibiyaan tagnay liibiya waxaan ku aragnay adiga idan rafaad kale un markaa markaa dad shay aad dadkaaga ma aha dhib u arkaysaa marka ka warran saxaraha iyo liibiya muddo intay dhan baad ku jirteen toban cisho toban cisho oo baahi biyi baasiina cabaysid aan ku jirnay ilaah baa ilaah wanala gulisay liibiyaan tagnay liibiya lacagta laga bixiyey alxamdulilah markaa tagnay adana badii aan galnay badii waan lagu soo qabtay boqol afartan ruuxa aan ku raacna doonta toddobaatan ruuxa kusoo noqon inta kale naga dhinteen
marka qaababkaad wajahayseen maxay ahayd markii intaasi aad marayseen ama dhibaatooyinka aad la kulmayseen hadday tahay dhanka cuntada hadday tahay dhanka biyaha hadday tahay dhanka lugta iyo weliba dhibaatooyinka aad kala kulmayseen dadka muqallasiinta ee idin wadaa wallahi liibi ruux aadan kole aniga koley ruux ma dhahay liibi u taariib ma gefaan laabtoob gacanta u galnay lacag shibo na dhahay lacag toban kun oo doolar hal ii shibo ninka heesta waa loo shibay ana alxamdulilah waa u shibay ilaah ma ad iskale dadka badanka wada shibeen dad oo laga bixiyey waa way jiraan oo qori lagu la xabadeeyey la jardilay koronto lagu qabtay way jiraan oka marka ma gafaha intuu gacanta idinku hay ilaa meeqa beriw gacanta idinku hay
ma gafa wuxuu gacanta nagu hay anigii waxaan galay abriil may june july bad galnay oka marka sanaday ahayd july marka ma gafahaas dadka kale gacanta uu ku hayay ee aan sidaadoo kale lacagta iska bixinin dhibaatooyinka uu marsiinaya maxaa ka mid ahaa haddii lacagta diligaa waayo n cunnada lagaa xirayo iyo korontada ku dheer oka marka indhahaga maxay qabanayeen hadii wallah waxun baraada oka ruux bani aadam lama fiirsan karo nin walaalka arkiisa xagga lagu dilaayo malaa lama hadli karti ma dhigi kartid maxaa ka rabtaa waayo dad shayaa la jooga ninka walaalka ninka liibiyaanka uu dilaayo waxba ma dhigi kartid
indhahaga marka maxay qabanahayeen
indhahayga foolxumaday borin borin marka dhibaatooyinka magafaha uu dhallinyarada soomaaliyeed u geysanayay maxaa ka mid ahaa markaasi aad indhaha ku arkaysa waa la dirdil mooyan wax kalama jirin waa la dirdilaya lacagtiisa ugu soo saaro ninkiina allaha dadka lacag ka soo saaro taleefona lagu dhiibaya reerkaada lagu wacaya adoo usku socotaa waa la hayay wiilkiina waa kana waa la dilaya lacagtana soo shubo waa kaasa dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta iyagoo la gubay qaarkood oo muuqaallo markaasi video lasoo dhigayo marka dhallinyaradaasi qayma ka hayan kuwii aad meesha iskula jirteen may an ma arag kuwa ma arag waa kaas
ma wiilal oo keliya mise wiilal iyo gabdha isugu jiraan waa dumar iyo ragba waa kaa marka gabdhaha dhankooda dhibaatooyinka loo geysta maxaa ka mid a ni aniga ahaantii waxaan arkay ani ahaantii waxaan arkin oo gabar wax loo geysanayo ni ma arkin baanin la sheegay ma fiican mogtahay ani waxaan arkay ma arag waa kaa marka xerooyinka qaxootiga dhadhaab gaar ahaan waxaad kusoo laabatay xerada xagga dheer oo aad ka tagtay dib aad ugu soo laabatay marka maxaa ayaa kuu sahlayay in aad markaasi dib ugu soo laabatay xerada qaxootiga xagga dheer aad ka tagtay rarka anaga degan soomaalide rarka anaga u soo noqday oka markaad libiya tagtay magafa toban kun oo doolar bay iga qaadaa tiri marka qaabkee reerkiina uu magafaha xiriir oola sira ama ula hadla waan soo wacay taleefonna waxaa laga soo wacaya suudaana ama lacagtaas lagu diraya oka marka idin kala turjumaanaya ma qof soomaaliya waxaa jira gacanyaro ah soomaaliya jirta wiil soomaaliya joogo wakaas lacagtii waad bixisay baddaad gashay badda markaad gashay maxaa dhacay
markaan biyaha talaagay marayno doontii naga qalamatay toddobaatan naga dhimatay toddobaatan kale doon waxaan soo qabatay libyana xabsaa nala keenay xabsiisa ugu jirna dowladda soomaaliya la imaatay yaa dalku noqonaan dhahday anigii fartan dadkanaan baxayaan dhaani iyo kontomiyo waan soo baxnay marka anaga weli soomaali waxa imaada anaga gruubka labis anaga horreeyey gruubka gruubka labada ahayn oka marka markii aad doonta meeqa qof aad ku fusheen markaad libiya ka baxdeen ee talaaniga u socoteen boqol iyo afartan boqol iyo afartan
sabinta ugu soo noqon
toddobaatan kale badday ku dhinteen marka dadka ku dhegaysanaya bal u sharax qaabkay doonta u degtay qaabkaad u raacdeen su-aashan aan ku weydiiyey waan dareemayaa in indhahaaga markaas ilmo ay kusoo istaageen sidoo kaleetana aad dareemayso dhibaatooyinka aad martay iyo weliba marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii indhahaagu ay qabanayeen marka waan kula dareemi karaa markaasi arrimahaas inaad dib markaasi aad u milicsataad su-aashan markii aan ku weydiiyeyna aad markaasi dareen iyo sidoo kale waxyaaba fara badan oo kusoo maray aad gashay marka aynu ka gudubna su-aashan maadaama dareenkaaga ay bedeshay sidoo kale waxaa jirtaa dhalinyaro iyaguna ku dhaqan qeybaha kala duwan ee deegaamada soomaalidu ay degto kuwaasoo ay dhici karta in waraysigaagan ay dhagaysanayaan marka maadaama aad tahay nin waaye araga oo taxriiri biloomin dhammaad wax ku dhammaada aad markaasi aad soo aragtay meeshii uu ka bilaabanayay iyo weliba meeshii uu ku dhammaanayana markaasi aad soo taabatay maxaad dhallinyaradaas soomaaliyeed aad ogu baaqi lahayd adigoo markaasi kaashanaya waayo aragnimadaada iyo weliba marxaladii aad soo martay
kaasi wuxuu ahaa isaaq cabdi cali oo ah wiil qaxootiga ka tahriibay dibna ugu soo noqday waraysigaas ayaana maanta ku soo qaadanay barnaamijkeenii tahriibka
qaybihii u dambeeyey idaacaddeena ayaan dhegaystayaal soo gaarnay markan waxaad ku soo dhawaataan rubaayadii taxan ahayd ee amal qaybteydii saddex iyo tobnaad oo ah qaybtii ugu dambeysay rubaayaddu waxay ka hadlaysaa daryeelka iyo badqabka carruurta soomaaliyeed waana tan qaybtii saddex iyo tobnaad
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybta saddex iyo tobanaad ee riwaayadda amal oo aynu kaga sheekayno badqabka carruurta soomaaliyeed qaybtan waxay noqon doontaa qaybtii ugu dambeysay ee riwaayadan waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi
waalidiinta xaafadda iyo odayaasha waxaa laga aqbalay dacwadoodii la xidriirtay in la siiyo dhul ay carruurtu ka dhigtaan goroomo lagu ciyaaro iyo beero lagu nasto hase ahaatee waxay mushkilad hor leh ka bilaabatay dad iyagu sheegtay meeshii dhulka laga siiyey carruurta waxaana la waayey meel dan guud oo la isticmaalo waxaa laysugu imaanayaa kulan looga hadlaayo arrintaas oo dhex maraya odayaasha iyo dadkii sheegtay lahaanshiyaha dhulkaas asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay saaad shirkan uga soo qayb gasheen haddaad tihiin warbaahinta haddaad tihiin qaybaha kala gedisan ee bulshada hadday tahay waxgaradka ningarboodka culimada dhallinyarada ardayda guud ahaan aad baan ugu faraxsanahay saaad shirkan uga soo qayb gasheen waadna ku mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin u yeeristiina waana ku faraxsanahay in odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka ay maanta kulanka noo qabtaan marka waxaan idinka doonayaa inaad bal noo sheegtaan waxaad noogu yeerteen ee naga rabtaan waryaadhahen ma i maqlaysaan si fiican soo layma maqlo waa war fiican waad ogtiin akhyaara inaan ku nool lahay deegaankan xaashaa lilaahi waan ognahay waxaan idiin sheegayaa waxaanu u baahannahay inay ubadkeennu ama carruurteennu ay u baahan yihiin inay helaan goobo ay ku ciyaaraan oo ay ku ordaan ama ay ku nastaan oo ah beero waan garannay maamulka ayaan u qorannay codsi annagoo odayaala si aan u hello dhul waxaana ilaahay qadaray in maanta naloo soo oggolaaday dhulkii oo waraaqihii sharciyadaha aan gacanta ku haysanno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waa war farxad leh oo dhulkaasi xagguu ku yaallaa aan isla ogaanay waa dhulka horteenna ah ee halkaa ka muuqda ee bannaan ee aan cidi lahayn ilaahay ka sokaysa
horta cidna ma degana oo waa bannaan yahay cidna yaysan niga maqlin dhulku hadduu bannaan yahay dad fac ka fac baa lahaa marka maamulku dhul dad leeyahay idima siin karo aad baad u mahadsan tahay waa runtii dhulku waxaa la sheegay inuu dhul dawladeed yahay oo aan lahayn waraaq kaloo caddaynaysa inay cid kale mulkigiisa ahayd ama ay leedahay ama yaddiisa ay tahay akhyaaray haddii aad sidaas u hadashiin ogaada dhulna heli maysaan magac xumana waad ka qaadaysaan oheedha waxaa idin weyddiiyey dadka dhulkaa leh ee sheeganayaa meeye war heedha waa kuwaandeenna hor fadhiya horta dhulkan aan doonayno ma ahan dhulaan baqaara rabno inaan ka dhisanno ma ahan dhulaan doonayno guryo inaan ka dhisanno fillooyin ka jeexanno waxaan u doonaynaa carruurtiinna ee bal arrinkaas ka fiirsada muran laysku mari waayey kadib waxaa laysla fahmay in dadka xaafaddu ay dhaqaalo iska ururiyaan si loo siiyo dadka milkiyadda dhulka sheeganaya taas ayaana lagu dhammeeyey hooshii dhulkaas oo waa la fasaxay maalmo kadib waxay amal ku dhiirisay carruurtii in ay baco soo qaataan oo ay xaafadaha tabarrucaad ka soo ururiyaan si loo bilaabo hagaajinta iyo in cawska iyo geedaha laga guro dhulkii ay gateen si looga dhigo garoommo iyo beero lagu nasto amal waa gabar yar laakiin aad bay u caqli badan tahay waxaa kale oo ay soo aadeen ardaydii suuqa weyn oo ay lacago ka soo ururiyeen si loo qabto hoolahaas qofkii ay la kulmaan ardaydu wuxuu ku tabarrucayay wixii uu heli karo amal ayaa uga warbixinaysa macallin barre oo inta badan ah macallinka ciyaaraha iyo fanka wixii ay soo qabteen toddobaadadii lasoo dhaafay
subax wanaagsan ardaye subax wanaagsan macallin waan maqlay inay hawshiinni meel fiican idiin marayso haa macallin markii hore waan qalbi jabnay laakiin markii dambe oona loo oggolaaday dhulkii aad baan u faraxnay haa waa sidaas wixii loo kaco oo weliba si niyada loo qabto horay ka rumoobaan ardayeey hadda waxaan bilownay inaan lacag ka soo aruurin dhammaan deegaanka suuqyada maqaayadaha xafiisyada iyo meel kasta aan isdhahayno wax bay idinku kaalmayn karaan waa sidaas eeyaan laga caajisin wax fiican baa ka imaanayeen waxaan hadda ka codsanayaa saaxiibaday in maalmahan fasaxa oo dhan ay wakhtigooda nagala qayb galaan diyaarinta iyo cawska in laga jaro dhulkaas beero fiican oo lagu nasta ay ka samaystaan iyo garoomo sax weeye amal waan kugu raacsanahay midda kale qof kasta waalidkiisa ha ka soo qaato tabarucaadka lacagta ee waxyaabahaas lagu qaban lahaa sax waay amal waan ogon lahay haddana waxaan jeclaan lahaa inaan qoro ardayda diyaarku u ah inay fasaxyada soo socdo nagala qayb galaan hawshan aniga diyaar baan ahay anigana sidoo kale anaa hataa diyaar baan ahay aniga hataa diyaar baan ahay anigana sidoo kale arday badan oo fasalkeeda ah iyo kuwo kale oo dhigta fasallada kale ee dugsiga ayaa gacanta taagaya oo isqoraya si ay uga wada qayb qaataan howshan qiimaha leh macalimad batuulo ayaa iyana soo gelaysa xiisadda dambe waxayna ka hadlaysaa faa'iidada iskaashigu leeyahay waxaa ka mid ah iskaashiga midkan oo kale haddii aan la iskaashan lahayn lama helen dhulkan aan maanta ka dhiganaysaan beeraha nasashada iyo garoommada sax waayey macalin taas ammaanteeda waxaa iska leh amaal ee u sacabtuma idinka waad ku ammaanan tihiin sida aad u garab istaagteen midda kale waxaa idiin sheegayaa markii laga shaqaynayo cawska iyo jarista geedaha inaad ka taxadartaan maxaa yeelay waxaa meelaha qaarkood ku jira masas iyo bahlo kale oo dhibaato idiin geysan kara
labadii maalmood ee fasaxa waxay carruurtii iyo waalidiintood ay aad ugu mashquuleen ka shaqaynta dhulkii waxaa isugu soo baxay goobtaas waalidiin badan waxayna dadku qaadayaan heeso aad u macaan oo ku saabsan shaqada liibaan wuxuu noqday wiil shaqo badan oo dadaal badan wuxuuna iska daayey dhibkii xatooyadii iyo beentii lagu nacay wuuna isbeddelay gurigiisa ayuu ka keenay alaabo badan oo looga shaqeeyo coosfalidda iyo howlaha kale babeelkaas ii soo dhiib war hooy hooy ii soo dhiib garweyntaas war adiga ma qaadi kartid ee dembiisha soo qaado war waa qaadi karaa ii soo dhiib gaari gacanka riix adiga anigaa cawska ku shibaaye helelee daawanahayo
helelee waa dalkaagii helelee daawanahayo helelee waa dadkaagii helelee waa dadkaagii helelee waa dadkaagii
nin kastow dhankaaga ka xaji wallee maanta waa la isbaranayaa haa kuwa aan maanta xooggooda wax ka bixinaynin baa bili dhahaya aniga xaq ku leh tiintiinka iska ilaali waa qodxo miran ninkaa shaqaysan shaax waa ka xaaraan ninka maanta tiinka ka gurin hee tiigsimaad ma leh ee ha ku tashan war nin yahow ileen abwaan baad ahay maanta oo kale baan abwaan ahay amaley amaley amaley hee aabe hee aabe aabe ilaayaa ku barakeeyo orod islaamahaasi way daaleene orodoo biyo u gee dhaqso hadeer la dhaqaaq waa yahay aabe adeerkeenna aan kaa beddele maya weli ma daalin aniga dad kore baan ahay dhaqso kama daalo aaway may maqlaysaan may maqlaysaan si wacan ma lai maqlayaa aad baad u mahadsantihin dhammaantiin meeshana waxaynu isugu nimid oo inaynu haddii bedma iskaa wax u qabsanno oo inagu moogta cududeenna maallo oo aynu isugu nimid weeye arrintani way ku mahadsan yihiin aadna anigu waan u faraxsanahay oo maanta ay ugu horraysa madal sidan oo kale ama bannaankan iyadoo dadku isugu yimaadaan dadka deegaanka o dhan iyagoo arrimahooda iyo danahooda gaarka a qabsanaya idinkuna dabcan waxaan filayaa saan u faraxsanahay si ka sii sarraysa ama ka weyn aad u faraxsan tihiin waayo shucuurtiinna iyo saad hawsha u qabanaysaan baan arkaa daal fara badanna wuu idinka muuqdaa in badan baynu shaqaynaynay maanta halkaas haynoo joogto maalmaha soo socda aynu isu imaan doonnaa haddii ilaahay suuro geliyo aadna waan idinka mahad celinayaa saad usoo baxdeen waxaadna ogaataan qof kastooba ama cid kastoo halkan joogta ama ka maqanba wixii la isugu tago ee la iska garabsaday inay wanaag ka dhashaan sida maanta oo kale waanu sii wadi doonnaa hawsha waadna mahadsantiin dhammaantiin aad baan u faraxsanaa intaa waxaa ku eg qaybtii saddex iyo tobanaad ee riwaayadda amal qaybtan waxa ay noqon doontaa qaybtii ugu dambaysay ee riwaayadda tan iyo kulanti dambe innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo ammaana allah dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magaartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydii ergawa ergadaadii